mashruuca k f w j r b oo ay wado wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-adda faw lagana hirgelinayo gobolka gada gaar ahaan degmooyinka kale ah doolow baladxaaw luuq baardheere buurdhubo iyo garbaharey fariinteenna maanta waxay ku saabsan tahay dalag deegaanka iyo xilliyeedka dalaga deegaanka iyo kuwa xilliyeedka waxay muhiim u yihiin cuntada caafimaadka leh horumarinta dhaqaalaha bulshada iyo ilaalinta deegaanka faa'iidooyinka dalaga deegaanka kow cuntada tayada leh dalaga deegaanka ayaa inta badan ah kuwo cusub oo aanan marin safaro dhaadheer ama aan lagu kaydin qaboojiye muddo dheer labo horumarinta dhaqaalaha deegaanka iibsashada dalagga deegaanka waxay taageertaa beeralayda maxalliga iyo horumarinta dhaqaalaha bulshada saddex qiimo jaban dalagga deegaanka ayaa badan ah ka qiimo jaban dalagga laga keeno meelaha fog afar yareynta qarashka gaadiidka waxay hoos u dhigaysaa isticmaalka shidaalka iyo qiiqa deegaanka waxyeeleeya faa'iidooyinka dalagga xilliyeedka kow dhaqaalaha dalag xilliyeedka ayaa mararka qaar ka jaban maadaama ay ku badan tahay suuqa inta lagu jiro xilliyadooda labo dhadhanka iyo nafaqada waxay inta badan leeyihiin dhadhan iyo nafaqo wanaagsan maadaama la gooyey xilli ku habboon saddex ilaalinta caafimaadka ku tiirsanaanta cunnooyinka xilliyeedka waxay yareyn kartaa isticmaalka kiimikooyinka lagu ilaaliyo dalagga aan xilliyeedka ahayn tusaalooyin dalagga deegaanka ee soomaalida sida galleyda digirta masagada mooska cambaha iyo weliba liinta dalag xilliyeedka inta badan qudaarta miraha sida qaraha xagaaga yaanyada xilli roobaadka iyo babayga xilli kasta laakiin si fiican u baxa xilliga kuleylka dardaaran si loo taageero caafimaadkaaga iyo bulshadaada dooro cuntooyinka deegaanka cun dalag xilliyeedka si joogto ah ka fogow cunnooyinka lagu keediyey ama la soo safriyey masaafada dheer fariinta labaad diyaarinta iyo weliba keedinta cuntada si cuntada loo isticmaalo si caafimaad leh oo waxtar leh waa muhiim in si habboon loo diyaariyo loona ilaaliyo nafaqadeeda diyaarinta wanaagsan iyo keedinta saxda ah waxa ay ka hortagaysaa cuntada inay qarribanto ama caafimaadka ay wax u dhinto diyaarinta cuntada diyaarinta cuntada saxda ah waxay muhiim u tahay in la ilaaliyo dhadhanka iyo weliba nafaqada cuntada talooyinka diyaarinta cuntada kow nadaafadda dhaq gacmahaaga iyo weliba qalabka cuntada lagu diyaarinaya si fiican ka hor inta aadan bilaabin ka fogow isdhexgalka hilibka ayriin iyo weliba cunnooyinka kale labo habka karinta ku kari heerkul ku habboon si loo baabi'iyo jeermiska isticmaal hababka caafimaadka leh sida shiilidda yar uumi karinta iyo dubidda saddex isku dhafka cuntada isku darka cuntada kala duwan si loo hubiyo nafaqa dheelitiran isku dar cunnooyin kala duwan si loo hubiyo nafaqooyin dheelitiran ka fogow saliidda badan ama sokorta xaddaafka afar cuntooyin cusub cuntada ku diyaari wakhti dhow oo ha kaydin muddo dheer si dhadhanka iyo nafaqada aysan u lumin kaydinta cuntada kaydinta cuntada saxda ah waxay muhiim u tahay in la kordhiyo cimriga cuntada iyo in laga hortago inay kharibanto ama ay hallawdo hababka kaydinta cuntada kow qaboojinta cuntooyinka la qaato muddo gaaban sida hilibka caanaha kudaarta ku kaydi qaboojiyaha labo barafaynta cuntooyinka u baahan kaydinta dheer sida hilibka kalluunka ku kaydi baraf saddex qalajinta cunnooyinka sida miraha kudaarta hilibka waxaa lagu kaydin karaa qalajin si ay muddo dheer u sii jiraan afar miraha iyo qudaarta la miiray waxay ku habboon tahay in lagu keediyo miraha iyo qudaarta iyadoo lagu shubayo weelada xiran ama weelal xiran shan milikeynta hilibka iyo kalluunka waxaa loo isticmaali karaa cusbo si looga hortago inay qarribmaan ama ay hallaabaan lix si dabiici ah ku keedi cunnooyinka meelo qalalan oo qabow sida digirta qalalan badarka iyo looska faa'iidooyinka diyaarinta iyo keedinta saxda waxay ilaalisaa caafimaadka iyo nafaqada cuntada waxay ka hortagaysaa khasaaraha cuntada iyo dhaqaalaha waxay kor u qaadaysaa helitaanka cunnooyin xilli ka baxsan xilliyada caadiga ah waxay ka hortagtaa cudurrada ka dhasha cuntada qarriban marka si habboon loo diyaariyo loona keediyo cuntada waxaad hubin kartaa caafimaadkaaga iyo weliba badbaadada cuntada fariimahan waxaa iska kaashaday wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland iyo hay-adda faw waxay idiin soo marsiinayaan warbaahinta waamo ee gobolka gado
aalada casriga iyo cilmi lagu adeegtaa adduunyada la gaare